waa dhowahay waana naansantii waa idin salaamaya marka hore walaadii ka taagnayd jiinta hagaare maanta waxaa shir lagu qabtay tuulada xaris shirkaas oo loogu qabtay labada beelood ee bahar same iyo cumar maxamuud waxaana kasoo qayb galay isimo ah beelaha saxiid harti iyo maxamed harti dhinaca maxamed dhinaca saxiid harti waxaa hogaaminaya garaad jaamac garaad ismaaciil waa garta
iyo suldaan saciid cali cismaan suldaan saciid cismaan cali dhinaca kalena waxaa maxamed hartina waxaa hogaaminayay suldaan saciid maxamed garaasi isimo waxgarad oqa oqaal ayaa kasoo qayb gashay labada beerood ee baharsamo iyo cumar maxamuud waxaa joogay garaad jaamac garaad xali garaad jaamac iyo islaam bashiir islaam cabdille islaam saarax aad iyo aad baa arrintaasi jiri si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa waxgarab fara badan oo labada beerooda ayaa isugu yimi waxaa lagu heshiiyey sideed qodob ayaa lagu heshiiyey oo lamber kow ay ka tahay xabad joojin labada ciddii hadashaba waxay ka hadlaysay marka hore taxsi ayay u dirayeen dadkii dhintay ayay ka taxsiyeynayeen marka xiga waxaa aada xusid mudan qofkii hadlaaba wuxuu aada iyo aada uga murugaysnaa dagaaladaa soo noqnoqday ee dabada dheeraaday waayo marka tacsida laga yimaado bal noo qodobe sideedan qodob ee aad sheegtay bal qodob qodob isku sideedaa taag qodob wixii aan ka xusuusto qodob kow xabad joojin waarto oo dhaqan gasha labo qofkii qof dila in loo soo qabto beesha qofka laga dilay oo loo loo keeno haddii loo keeni waayo oo qofkaa la waayo in laga qabto laba boqol oo halaad iyo ehelkiisa oo la xidhxidho oo aan la sii dayn ilaa iyo gacan ku dhigihii lasoo qabto in wax ciidana oo urursan aan lagu arag jiidaha dagaaladu ka dhaceen oo ay ka socdeen waa garta in laysu celiyo wixii baadiya ee kala didba ee labada beelood kala gala loona dhiibo ciidanka etoobiya oo lagu wareejiyo oo iyagu iska wareejiyaan adigu intaan ka xusuusto qodobadaa iyo qodobo kale ayuu ayaa lagu heshiiyey waayahay labada dhinac heshiiskan yaa u kala saxiixay jiida waxaa u kala sooxay shan iyo laba ee laba koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan laba iyo afartan ciqaal iyo waxgarad iyo xilidowdiina koob iyo labaatan uu ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo dhinaca bahararsama oo nabadoono iyo waxgarad iyo ningarbooda iyo koob iyo labaatan uu us- u horeeyo islaam bashiir islaam cabdille islaam faarax oo iyana dhibooda ayaa u kala saxeexay koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan afartan iyo labadaas ayaa saxeexay waayahay caliyow muddo dhowr sano ah uu dagaalkan ee labadan beelood u dhexeeyay uu soo lalaabanayay sidan oo kale ay u dhacayeen oo dad badan ay ku dhimanayeen een, ma la daweeyey boogta halka ay ka qurunsaneed oo hadda een, xal kama dambaysa ma gaarin labada dhinac
waa la iscanaananayay aada iyo aad baa la isu canaananayey waana la garanayay dee meesha boobtu ku taallo waa la garanayay oo de waa la dareemayay laakiin aada iyo aada looga xoqin oo looga xageyn laakiin shuruurihii laysku xagi lahaa ee laysku xoqi lahaa wuu dambeeyaa waxaa loo ballamay hal bil soddon maalmood gudahood ayaa loo ballamay soddonkaa maalmood iyadoo qo- qola wariba xifkeeda iyo toobinkeeda sidato ayaa laysu imaanayaa weeraha daadiminaya ee dhulbaante iyo maseerteen waxgaradkooda ayaana imaanaya meeshaasaa wixii lays odhanaya lays odhanaya waxyaabihii ee, labada beelood ay isku qabteen ee, dagaalku ka dhashay maxaa ka mid ahaa oo meesha laga xusay hadda xabad joojin un baa laga sheegay hadda waa xabad joojin wey xabad joojin sideeda qodob ka kooban weli sideeda qodobna waxay dee hoos yimaadaan xabad joojinta marka wixii dambe ee dee si laga wada hadlayo wixii dagaalku ka bilowday waxaa u joogsan waayey weliba uu kasii xoog weliyaa waa kasii kotandheeriyaa shirka dambe laga ballamay shirweynuhu waxaa laga dhigayaa tuulada xaris waxaana dhigaysa beesha cumar maxamuud oo u horeeyo islaam bashiir u horeeyo ayaa dhigaysa dhinaca dowladda yaa ka joogay ee, wafdigii dowladda waqti heer federaala jooga waqti heerka dalaala ayaa jooga heer federaal iyo nayuub boolis iyo haddii aan laba saraakiil nayuub booliska ka tirsan iyo ismaamulka soomaalida dhinaca puntland meesha lagu wada hadlayo waa ethoobia wey waa ethoobia laakiin maamuladan kale ee hareeraha wax wax wax idin kama jirin wax inuu hadda taananu ku taaban karaa ma jirin dowladda ethoobia ayaa ka talisa